suuq maxamed ibraahim magaalada sarifaan jooga hadda marka waxaan aad aad mahad u celinhayaa mcada oo maanta loo keentay maarata masaacidadan iyo kenya reer cro society oo maarata masaacidadan iyukan ay soo bixiyeen iyo dowladdan dhexe oo county government ay noo keentay aad aad baan ugu mahad celinhaynaa waa waxaan u baahleen dadkan waad arkaysin maanta intuu leegahay qiyaastiisa waa hanta xisaabaha intuu leegahay dadkan waa dadka qaarkii iskuulku degan arkaysin meeshay degan yihin arkaysa iskuulku waaye raashinkan waa aad iyo aad maxaa it is beneficial maxaa yeelay dadkii baa maarata maanta u baahan raashin karayn aad iyo aad baa maarata caatoo dawladdiisi aad aad baan ugu mahad celin haynaa tallaabo fiican bay qaadeen oo xoog oo maarata culus yay qaadeen waana ku mahadsan yihiin waana ka filinayni waana ka sugaynaa kuwa kale weli raashinka hataa dadka baadho dadka qaarkiis weli inuu raashinka deeqayna waan malaynaa loola soo kordhayna waan rabnaa yarow cabdille waxaa joogaa magaalada sarif waxaan nahay magaalada sarif dhallinta ku nool ee dadweynaha shacabka ku nool baan nahay maanta waxaa aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa m c eda dowladda kenya recros jiiricaato kauntiga kilakitu waan mahad iyo mahad aad u weyn baan u celinayaa waxaan mahad weyn u celinayaa mcda belanley waad daaba yuusuf bamoja dowladda caatujiin reer koros maadaama raasiin ay noo keeneen mahad weyn baan celinaa boqol kiiba boqol magacayda waxaa la yidhaahdaa xaraaj yuusuf salax maanta waxaan noo imaadeen laba diyaaradoo raashiin ah waxaan noo keeneen qoda reer koros waxaana kaloo noo keeneen xagga kauntiga ka imaadeen dahaba yuusuf faarax m c a banaane wood yaa hadda noo keentay raashiin aad iyo aad u badan waaye aad iyo aad bay u mahadsan tahay sida dhiiran oo fiican oo maaragtay raashiin badan noogu keentay maalooda jiircaata aad iyo aad bay u mahadsan tahay sidii aad iyo aad looga sugaay waaye arrintan arrinna waa laga filaaye mashama dahaba yuusuf arrintanna arrin laga filaayo waaye aad iyo aad bay u mahadsan yihiin maanta raashiin aad iyo aad u badan ay noo keeneen daawey keeneen daawo kaloo biyaha lagu daro oo cudurraha biyaha ka dhalana ka reebaya ay noo keeneen waka alxamdulilah maanta xaalkanaga waa fiican yahay dowlad jirtaa noo dhisan nadaamkanaga waa fiican yahay insha allah wakhti fara badan baa wakhtiga naga dhunsanaa maanta waan ku taagannahay dowladdaa samaysay dowladda jiir caata gurmad fiican bay samaynaysaa ummadda waa loo gargaaray sida sarif dhajabuula diif meelo badan baa gurmad la gaarsiiyey dowladdaa way jirtaa waxaan leenahay insha allahu ha jirto gaar ahaan annaga m c ega noo keenay raashiinkan ee hadda maanta la socoto ee baabuurtan iyo diyaaradahan labada eh iyo ilaahay magantiisaa tahay reer koros hay-adaha kuddi waa ku mahadsan yihin dadkii gurmadkana soo gaarsiinoo soo gurmatay bacdamaa roobku markuu daayey fatahaado badan bay keeneen nafyo maalbale marka dowladda baan u mahadinaynaa kauntiga oo maantana soo gaarsiiyey raashinka maasha allah weliyaasha sidoo kale waan u mahad celinaynaa buur aadan dowladdu waa mahadsan tahay maasha la yidhaahaa maxay koros meel dheh caawimaad noo keenteen waktiga neeftu waana soo gaarteen annagoo taabalaac yaana soo gaarteen waa mahadsan tahay meesha ilaah kuna noogala keenay dowladdu waa wada mahadsan tahay jiir oo xuquuqa kood kulli waa mahadsan yihiin sidaasaan idinku ugu salaamaya ayga waa cabdow cabdow baa la dhahaa maxamed cabdow maxamed baa la dhahaa meeshan waa buurdheer magaceed dowladda way mahadsan tahay dadkan way tabaalaysanayeen way tabaalaysanaayeen aad baa roob ugu da-ay yacni macaawimo ay sugayeen wakti fiican baad soo gaadheen marka insha allahu dowladda way mahadsantahay waa mahadsantii waa mahadsantii boqol kiiba boqol waa mahadsan meeshan aan joogna waxaa waaye magaalada sarif oo aan keena caabitaankii reer kurasida iyo accountiga ay soo dhibeen dowladda iyo reer kuras bay ku mahadsan yihiin caabitaankii ayna siiyeen haddaan haneeree sarif waxyaalo badanna weli waan ka rajaynhaynaa xagga dowladda hadduu ilaa yidhaahda gaabana muxuu dhahay caabitaan badan baa annagana soo wadnaa laakiin tii reer kuras haddaa sii horumarta daawadanna u geey reer sarif daawadiina waan keene caabitaan badanoo kalena waan ka filanhaynaa level four hosbitaalna waan iniin keenay reer sarifoo waad ka warhaysiinaa umanaynaa yah gaabana hadduu ka soo gaari waayo furitaa markii dhagax la saarayo wuxuu imaanaa markii la furaayo hadduu ilaa yidhaahda waa fahanteen soo maa marka aad baan iigu shaqaynaynaa waxaan iga codsanaya inaad kauntiga la shaqaysaan kauntiga inaad la shaqaysaanaan iga codsanaya haddaad tihiin reer sarif annagana maaragta madaxdana ha la xishmeeya